dadka kaloo la bogsiiyey laakiin ciise xertiisii ayuu badda kula noqday waxaana raacay dad badan oo ka yimid galiili iyo yuhuudiya iyo yeruusaalem iyo idumiya iyo webi urdun shishadiisa iyo kuwa ag joogay turos iyo sidon dad tiro badan goortee ay maqleen waxa weyn ee uu samaynayey ayay u yimaadeen xertiisii wuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi doonni yar ha i sugto dadkii badnaa aawadiis si ayan ii cadhiidhiyin waayo dad badan ayuu bogsiiyey sidaa daraaddeed ayay waxay ugu kufeen si ay kuwii cudur qabay oo dhan u taabtaan isaga oo jinniyada wasaqda lehna goortay arkeen hortiisii ayay isku tuureen oo qayliyeen oo waxay yidhaahdeen adigu waxaad tahay wiilka ilaah aad buu u amray inaanay dadka ogaysiinin isaga ciise laba iyo tobankiisii rasuul goortaasuu buurta fuulay wuu u yeedrayna kuwii uu doonayey wayna u yimaadeen laba iyo toban ayuu soo saaray inay isaga la joogaan iyo inuu u diro inay wax wacdiyaan iyo inay u leeyihiin amar ay cudurro ku bogsiiyaan oo ay jinniyo ku saaraan markaasuu wuxuu yimid naasaret oo ahayd meeshuu ku koray oo maalintii sabtida sida caadadiisu ahayd ayuu sunagoogga galay wuuna istaagay inuu wax akhriyo waxaa loo dhiibay kitaabkii nebi isaayos oo goortuu kitaabkii furay ayuu helay meeshii lagu qoray ruuxii rabbiga ayaa idil jooga waayo wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan furrinnimada ogaysiiyo iyo kuwa indhaha la' soo celinta araggooda iyo inaan kuwa nabarraysan soo furfuro iyo inaan dadka ogaysiiyo sannada qaabilaadda ah ee rabbiga intuu kitaabkii duuduubay ayuu mididiinka u dhiibay oo fadhiistay oo dadkii sunagoogii ku jiray oo dhan ayaa indhaha ku taagay markaasuu bilaabay inuu ku yidhaahdo maanta qorniinkan dhegihiinnu maqlay waa rumoobay markii dambe waxaa dhacay inuu magaalooyinka iyo tuulooyinka dhex marayey isagoo dadka ku wacdiyaya oo u sheegaya injiilka boqortooyadii ilaah waxaana la jiray laba iyo tobankii iyo naago laga bogsiiyey jinniyo shar leh iyo cudurro waxay ahaayeen maryantii la odhan jiray tii reer magdala ee toddoba jinni ka baxeen iyo yo'ana afadii khusas oo wakiilkii herodos ahaa iyo suusaana iyo qaar badan oo kale oo waxooda ugu adeegi jiray haddana wuxuu bilaabay inuu badda agteeda wax ku baro oo waxaa u soo ururay dad badan sidaa darteed doonni ayuu fuulay wuxuuna fadhiistay badda dadkii badnaana waxay joogeen badda xeebteeda markaasuu wax badan masaallo ku baray oo intuu wax barayey ayuu iyaga ku yidhi dhegaysta waxaa baxay beerrey inuu wax beero intuu beerayey qaar baa jidka geestiisa ku dhacay kolkaasaa shimbiro yimaadeen oo cuneen qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagax ah oo aan carro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen waayo carradu hoos uma dheerayn laakiin qorraxdu goortay soo baxday way gubteen waana engegeen waayo xidid ma lahayn qaar kalena waxay ku dhex dhaceen qodxan qodxantiina waa soo baxday oo ceejisay oo midho ma ay dhalin qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo intay baxeen ayay koreen oo midho dhaleen mid wuxuu dhalay soddon midna lixdan midna boqol oo wuxuu ku yidhi kan dhega wax lagu maqlo lahu ha maqlo sida loo isticmaalo masaalada goortuu keligiis ahaa kuwii la joogay iyo laba iyo tobankii wax bay masaaladii ka weyddiiyeen kolkaasuu ku yidhi idinka waa laydiin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyada ilaah garataan laakiin kuwa dibadda jooga wax walba waxaa loogu sheegaa masaallo si ay goortay arkayaan ayaan u arkin oo si ay goortay maqlayaan ayaan u garan si ayaan u soo noqon oo aan loo cafiyin micnaynta masaalka beerreyga wuxuuna iyaga ku yidhi miyaydnaan masaalkan garanaynin sidee baad masaaladii oo dhan u garan doontaan beerreygu wuxuu beeraa hadalka waa kuwan kuwii jidka yiil meeshii hadalka lagu beeray oo goortay maqlaan shayddaan baa kolkiiba yimaada oo ka qaada hadalkii lagu beeray iyaga si la mid ahna kuwan waa kuwii dhul dhagax ah lagu beeray kuwii goortay hadalkii maqlaanba kolkiiba farxad bay ku qaataan xididse isagu ma leh laakiin wakhti yar bay sii jiraan markii dambe goortii dhib ama silic u dhaco hadalka aawadiis markiiba way ka xumaadaan kuwanna waa kuwii qodxanta lagu dhex beeray kuwa hadalka maqla laakiin kawelwelidda dunidan iyo sasabidda maalka iyo damacyada wax kale ayaa gala oo hadalkii ceejiya oo wuxuu noqdaa mirola'aan kuwanna waa kuwii dhulka wanaagsan lagu beeray kuwa hadalka maqla oo aqbala oo midho soo dhala mid soddon midna lixdan midna boqol